midowda yurub ayaa dowladda soomaaliya waxa uu ku eedeeyey in ay ku xadgudubtay xuquuqda aadanaha islamarkaana dowladda soomaaliya intii ay jirtay ay geysatay xadgudubyo badan oo ka dhana xuquuqda aadanaha kulan ay yeesheen baarlamaanka midowda yurub ayaa lagu meelmariyey qaraar ka hadlaya in dowladda soomaaliya ay hareer martay hanaanka ilaalinta xuquuqda aadanaha islamarkaana ay jiraan xadgudubyo loo geystay dad shacaba baarlamaanka midowda yurub waxa ay sheegeen in dowladda soomaaliya ay ka gaartay heerkii ugu hooseysay xurriyatul qowlka waxaana baarlamaanku sheegay in ay jirto cabiro lagu hayo wariyaasha soomaaliyeed baarlamaanka midooda yurub ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay in ay ilaaliso xuquuqda aadanaha islamarkaana haddii ay dhici weyso ay ka fiirsan doonaan taageerada la siiyo soomaaliya iyagoo si adag ugu baaqay in la saxo qaladaadka jira sidoo kale baarlamaanka midooda yurub ayaa ku eedeeyey maamul goboleedyada ka jira soomaaliya in ay geysteen bilihii lasoo dhaafay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay ugu horreyso caburinta wariyaasha tacadiyada ugu badan ee loo geysto wariyaasha ka howlgala soomaaliya ayaa ah qof jeclaysiga xafiisyada mas-uuliyiinta joogta taas oo dhibaato ku noqon karta mas-uuliyiinta xilalka haya waxaana jirto cadaalad darro ha lagu tilmaamo xafiisyada qaarkood ee hadda soomaaliya mas-uuliyiinta jooga ay fadhiyaan eedeymaha loo jeediyo mas-uuliyiinta xilalka haya ayaa sii badanaya bilihii ugu dambeeyey iyadoo dowlado badan ay arrimaha soomaaliya ee dhanka xadgudubka marka ay ka hadlaan ay sheegaan in ay sii kordhayso mas-uuliyiinta marka wax laga weydiiyo arrimaha ku saabsan caburinta warbaahinta waxa ay sheegaan intaasi ay jirin laakiin cadaymo badan oo ay soo bandhigeen baarlamaanka midooda yurub ayay ku sheegeen in haddii arrimahaasi aan laga fiirsan ay dhici doonto in taageerada la siiyo soomaaliya ay ka jaraan ay sheegeen qaraar ay soo saareen tacadiyada ayaa sii kordhay dhowrkii bilood ugu dambeeyey soomaaliya marka laga hadlayo dhanka warbaahinta